waxaana su-aasha weydiisay haddaan ka jawaabo waxaan beryahan baan ku mashquulsanay labada shir ka socdaa magaalo madaxda baydhabo oo midna saddex gobol uu yahay midna lix gobol uu yahay runtii arrimahaas sidaas u keeni lahayn sidii hal meel looga looga duuli lahaa dowlad goboleedna looga samayn lahaa arrimahaas wili kama guulaysanin aniga labaana sideed xilmood gaaraya labaana kale naga horreeyey iyo wafdi weli wasdiira ah waa wafdigii labaad ay soo gaaro oo xeer xukuumadda ay soo dirtay arrimahaasna sidii la horay uma dhicin saa kuwa qabtayda maanta walooyinka oo lixda gobol ka mashquulsanaa ayaa waxay doorteen mas-uul marka arrintaas kolley uma arkaan mid sharciga waafaqsan sababtoo ah shirka sida guudaan socodka shalay ma furnayn shir wuxuu ahaa ayagu laablakaala ka bilaabnay aan dowladan aan ka warahaynin iyo internationalada marka sidaas oo rabtayda dowlad goboleedka wuxuu yahay dowladda federaalka sida loo dhisin lahaa sida loo dhisi karaan keliya maaha in hayadahaas institutionka qaar ka mid ay ka maqan yihiin in la dhiso ama lagu dhagaaqo dowlad goboleed xil baan nahay marka taas waxay la tahay harsameesoodkii shariikii xukuumadda ay hogaaminaysay iyo dadka deegaanadaas wada degan ka fiirgalaya lamaha marka taas ma filaayo in uu helaayo taageeradii loogu talagalay laakiin nasiib daro aad ayaan uga xumahay in arin muddo badan laga howlanaa maanta siday aan loogu talagalin aysan u dhacday taas inba aan welwel badan aan ka qabnaa haka yeeshe waxaan isku dayaynaa sidii arrimahaas haddana laga yeeshay isu keeni lahaa wadahadana arrinta loogu dhamayn lahaa maamulkan waxaa doortay waxgaradkii gobolka xildhibaano ka tirsan baarlamaankii ayaa madasha ku sugnaa sideysan sharciga u noqonaynin maadaama dadkii gobolladaas ka soo jeeda ay samaysteen runtii sidaas ku horqabtid odayaasha dhaqanka shuruucda hadda noo degsan ma qorayso in ayaga golo sanad ay maamul goboleed ama dowlad goboleed uu yeelanayo golo sanad shuruucda hadda noo taalo oo dabasulkeena ma qoraayo odayaasha dhaqanka laftigooda tarasadaarasa mase si loogu tagay ma noqonayso ayaa maqan ayaga la isdoortay ayaga la isdaariyey haddana madaxa doortay marka taas shuruucda caalamigana ma waafaqsana midda gudaheena ama loo kalkeena ma waafaqsana qofka wax doorana inaad kala soo doortaan ka koowaad kadib wax doortaa marka hadda waa la dhihi karaa haddii ayaga gudooniya guud odayaasha dhaqanka ay doorteen waa la dhihi karaa laakiin laguma tilmaami karo mas-uul oo noocaas lagu doortay in matalo gobollo intaas awoodda ay leeyihiin idinku waxaa tii xildhibaanadii gobolladaas ka soo jeeday sideed u wajinaysaan maamulkan wixii gobol ee maanta madaxdiisa lagu dhawaaqay inta ilaa waxaan ka talinaynaa in arrinta isu keeno wada hadalna ee lagu dhameeyo dadka hadda naga hadal doorta ee sheegteen in aysan ayagana ku talax tagin arrintaas shuruucda dowladda waafaqsana maa midda caalamigana ma waafaqsano ummadda waa tushin kartaa waxna waa samaysan kartaa laakiin hab badan oo lasoo maraya jirtaa oo hab oo ruub maam ama dadka ummadaas ummadii ama saadiinka lagu dhamaan karo hab lagu doorto ama rasuul ha noqoto ama mid marka ha noqoto ama mid ayaa ha noqoto mid walba door ayuu leeyahay marka doorkaas waxay la tahay min muuqdo hadda waxaan muuqata qolo gaara ay heshiisay qolana ay ku heshiiyeen inay ayaga dhex noqdaan qolana ay ku heshiiyeen in ayaga la doorto marka taas waxaa ka noqon tarbidaarsigii ama cadaaladii ama nidaamkii ummadii ayaganan lahaa marka taas ayay la tahay haddana waxaan ku talinaynaa in labada shir la madeeyo isku aragtana lagu keeno qolooyinka kalena waxaan kula talinaynaa ayagan inay joojaan aysan dheen ayagana midaada maanta dhacday amal aysan dheen qolada saddexda gobol intaas ayaan kula talinaynaa qolada kale hadda ay sheegaan inay lix gobol markay doorteen ayagana taas waxaan leenahay si deganaasha loo fiiriyo lama dhihi karo arrintaas maanta mid waafaqsan shuruucda dalka iyo midda caalamiga xildhibaanadii baarlamaanka ayaa arrimahan ku kala qaybsan ma la dhihi karaa maadaama shariir kala duwan xubinihii baarlamaanka ay kala taageerayaan ka saddexda gobol iyo ka lixda runtii xildhibaa inay kala taageeraan badan macno badan ma samaynayso wax macno sameynaya waxyaabaha la sameeyey shuruucda dowladda iyo maamul samaynta gobollada ama dowlad dowladuhu muwaafaqsan tahay in baa laga hadlaa labaan aragtiisa waa taageeri karaa midna saddex dal arkaan oo arki karaa midna wuu u arki karaa laxda kale laakiin macno badan ma samaynayso waxaa hagaya arrintaas ama mas-uulka xukuumadda dhexe ee federaalka marka xildhibaanada way ka qayb qaadan karaan arrintaas oo gacan way siin karaan ayagoo oo loo marayo hagida istatiijiga xukuumadda
waata ugu dambeyn maxaad is leedahay halkuu ku jiraa waad ku talinaysaa
intuu halkan ku waxaa ka taganaya horta marka koowaad dalka si- sidaas ku qasiinba damasna xurun wada ahaa ee qolka maldiidka gobolada la sheeganayo intaan ay haysta marka waxaan ka talinaya dadka dadkan waxay u wadan yihiin magaca la yidhahdo dowlad goboleed marka dowlad goboleedka waata laftigeeda saddexda gobol ee lixda gobol qaar ka mid ah dowladda federaalka ayaa heshiis la gashay kumeel gaar ah marka maadaama dadka dhan u amiyeen dowlad goboleed in saddexda gobol madax boqoolashada la hoose la isku dhiso ayadan dowlad gobol loo sameeyo inta kalena lagu raadiyo wadahadal sida dowladda u ballan qaaday ay mas-uul ay ka noqoto ciddii qarsanaysa cadaaladdarra la tegay lixda gobolna hal beela ma odala lixda gobolna hal beela ma odala saddexda gobolna hal beela ma odala marka waa ummada soomaaliyeed meel kasta joogto waa dad walaalo ah in la isku qanciyo wada heshiis heshiisyo dab la dhacdo sidaas wax lagu sameeya marka taganaa